أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aa ka maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hor jiro gumaysiga kufaarta kenya cogdheeraad ah ayaa laga helayaa wafdi ka socday dowladda saliibiyadda maraykanka oo booqasho ku tegay magaalooyinka berbere iyo hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya kulan uu soo qabanqaabiyey madaxa kooxda dhidada soomaaliya ayaa fashil ku soo dhammaaday xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta in ka badan labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada bakool maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey ganacsatada deegaanka iidaalle ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna kataayib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe muuqaalkan oo soconaya muddo toban daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigayaa weerar lagu qaaday saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka wargaadha ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa inta uu socdo lagu arkayaa baktiyada maleeshiyaadka iyo murtadiinta ee lagu laayay weerarkaasi iyo kuwo iyagoona nolosha lagu qabanayo halka sidoo kale la arkayo khanaa'in fara badan oo gaadiid iyo hub ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ku soo furteen weerarkaasi waxayna marka hore kataayib al akhbaariya filimka ku daafuraysaa xasuuqa bahanimada ah ee sahayanada yuhuudda ka wada magaalada khaza iyadoo soo bandhigaysa muuqaalo murugo badan oo ay ka soo muuqanayaan carruur yaryar oo duqeymaha yuhuudda ay kala jarjareen hilbahooda iyo sidoo kale kuwa ku dhex gubanaya duqeymahaasi haddaba muuqaalkaasi oo dhammaystirna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka raadraaca toddobaadka weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanka shimbir faadumo oo ah deegaan hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jiro gumaysiga kufaarta kenya howlgalkan waxay mujaahidiintu ku dileen laba gaal oo kenyaati ah dhanka kale wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay madaafiic ku garaaceen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa madaaficdaasi ku dhintay afar murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa lix iyo toban askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar qaraxa ku qaaday xarunta maleeshiyaadka sirdoonka riddada ay ku leeyihiin magaalada baardheere waxaana jira khasaare cadowga gaaray xog dheeraad ah ayaa laga helayaa wafdi ka socday dowladda saliibiyadda maraykanka oo booqasho ku tegay magaalooyinka berbere iyo hargeysa ee waqooyiga dalka soomaaliya nuur cali warsame wishiiba ayaa inoo faahfaahinayaa taliyaha ciidanka saliibiyiinta africom michel lengley ee maraykanka iyo saraakiil kale ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta u ah maamulka ashaaldirarka ee isku magacaabay somalilan warbixin ka soo baxday maamulka somalilan ayaa lagu sheegay in hargeysa ay martigelisay wafdi sare oo ka socda dowladda salibiyadda maraykanka kaasoo isugu jira diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan wafdigan waxaa hogaaminayay gaalka lagu magacaabo richard riley oo ah safiirka maraykanka oo fadhiya magaalada muqdisho islamarkaana maamulo jawaasiista amerikaanka ah ee ku sugan xerada xalane ilowareedyo ayaa sheegaya in saraakiisha amerikaanka ah ee tegay waqooyi galbeed soomaaliya uu cabdiraxmaan ciro kala hadlay dekadda berbera iyadoo warar hoose ay sheegayaan in maamulka ashaaldirarka somalilan oo saraakiishani gaaladaa ka codsaday in la siiyo aqoonsi taas beddelkeedna maraykanka saldhigi ciidan iyo garoon diyaareed laga siin doono berbera wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyaha africom iyo saraakiisha la socotay ay soo indhiindheeyeen dekadda magaalada berbera iyo qeybo loo cayimay in ay ka dhistaan saldhigi ciidan dowladda salibiyadda maraykanka ayaa xusulduub ugu jirta sidii ay saldhig uga samaysan lahayd xeebaha soomaaliya ujeedkeeduna waa inay kaalin weyn ku yeelato marinbiyoodka caalamiga ah ee baawalmandab kaasoo ku dhow xeebaha waqooyi galbeed ee soomaaliya tan iyo markii uu saliibiga donald trump noqday madaxweynaha maraykanka ayay sare u kacayeen baqyada ka imaanaya xildhibaanada ameerikaanka ah ee u durbaantumaya maamulka shaaldiriirka somalilan si loo aqoonsado islamarkaana ay u noqdaan dowlad madax bannaan kulan uu soo qaban qaabiyey madaxa kooxda liidada soomaaliya ayaa fasil ku soo dhammaaday xilluusyo xoogaysanayo khilaafa ka dhex taagan murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan casaam carafaata shirkan ay soo abaabushay kooxda ardada xasan guurguurte ayaa looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa mucaaradka ka dhex taagan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka soo socda taasoo khilaaf xukun ku dhex abuurtay xasan guurguurte iyo mucaaradkiisa shirkan ay amarkiisa bixiyeen gaalada caalamka ayaa looga gol lahaa inay ka soo qayb galaan mucaaradkii dhowaan ku shiray muqdisho ee ka soo horjeeday xasan guurguurte iyo maamulada radada ee kale ah puntland iyo jubbaland balse murtad xasan guurguurte ayaa ku guuldaraystay inuu shirkaasi isku keeno xubnaha sida weyn u mucaarsan siyaasaddiisa oo ay ugu horreeyeen siciid deni iyo axmed madoobe shirkan ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey xubnaha golaha wasiiradda radada iyo siyaasiyiin taageersan xasan guurguurte kuwaasoo waxba aan ka gelin siyaasadda radada ee lagu muransan yahay kadib maalmo uu socday shirkaasi ayaa shalay lasoo afjaray iyadoona aysan ka soo bixin wax natiijo oo la taaban karo taas oo ah khilaafka siyaasiyiinta riddada ee isku haysta doorashooyinka riddada xasan guurguurte oo gabagabada shirkaasi ka hadlay ayaa u muuqday inuu weli ku indha adeegayo qabashada doorashooyinka oo ugu yeerayay qof iyo cod oo ay diidan yihiin mucaaradka riddada qof soomaali oon kala xiranahay ma jiro dadka gobashan ka maqan ee walaalaha lafsadooda waa isla hadalnaa kalama xirnin kalama go'nin colaad iyo isdil iyo ismagaciisay nagama dhexayso dad waaweyn oo mas-uuliyiin oo muxtaramiina waaye waa isla hadalnaa meelana waa isaga ra'yigaan nahay meelana waa kukal ra'yi duwannahay gogoshaani maalan doorashada ra'yigay ka qabto iyo nimanka hadda naga maqalay saaxiibada maalinood markay shireen ay baaqa soo saareen doorashada ra'yigay ka qabaan isku mid doorasho dadban inaan loo noqonin waa laga midaysan yahay oo doorasho dalku qof iyo codi inuu aado bas waxa dooda u baahan kayfiyada waaye sidee doorashadii qof iyo codka ahayd saan aan u qabsanno maya ee sidaanaa ka qurux badan maya ee saanaa ka kharash yar maya ee saanaa wakhtigu uga habboon yahay waxa laga hadlaayo ee laysku haystaa waa inahaasaan u malaynayaa lama oga halka uu ku biyashaman doono khilaafka u dhexeeya madaxda kooxda ardada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka xilli muddooyin bulooyina oga hareen xasan guurguurte oo hadda wajahaya cadaadsi oga imaanaya gaalada caalamka maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina u soo gabagabeeyey ganacsatada deegaanka iidaale ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd dowro sharci ah oo qayb ka ah xamlo shicaarkeedu ahaa utukada sida aad igu aragteen anigoo u tukanaya ee ka socotay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo lix iyo toban maalin oo xiriir ah waxay xambaarsaneyd magaca mucaad binu jabal iyadoona duruusteedu muhiim u ahayd ganacsatada qeybahooda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay waxay muddadii ay dowlada socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha beyca ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladii loo qoondeeyey dowlada xafladdii gunaanudkana waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo culimo iyo odayaasha dhaqanka deegaanka sheekh maxamuud iidaale oo ka mid a culimmada wilaayaadka dalka soomaaliya oo kelimad qiima ka jeediyey madasha xafladda ayaa aad ugu dheeraaday fadliga cilmiga sharciga isagoona ganacsatada iidaale kula dardaarmay inay mudnaan gaaraysiyaan wuxuu ugu dambeyn aad u bidhaamiyey sheekha xaaladda dalka uu marayo iyo tallaabada kaga aadan ganacsatada diinkan anu badaan lenne ida waa leey si mogtin lahadgee ka liin sheego male idow shay talagal shay may waaha kitaabkasan haysataan anu haysano kulligan haysano ini kitaabkan gaala ka surunto waddanka gaala ii gobsato dantii legtaaso kitaab gargaaro aan bahanye ini goros gaada kitaabkan baho etoobiya malharbiyaw maraykana malharbiyaw laakiin may laharbiya adi kitaabka difaacas gaala in laharbiyo aw idfacu ilaahay tansuleeyo laharbiya gaala ama isdifaaca isdifaacilay geeka may roogno isdifaacadiyaa roogno kitaabka gargaar aan bahanye adduunka balan bani aadam min hil saarna adii hoorati leila waneer hoorhayd lanka mootse wato furaashi furaashi haysada tukaanshee furaashi haysada kii waldhisaaw ma haysa galabshii haysada adduunka lan hil saarate mila diinka in hil saaradaas aykinka maqan diinka ilaahay ay koogi diinka ilaahay rasuulkuna koo higsoo fadaasa qiyaamadka asaato marka ma ilin baahan diinka kaa difaacan baahanye inaan fadhu kanu ana shaqaysaa lay ma ah shaqada may kirintaa diinka la difaaco shaqada koofta kuma dah diinka ilaahay la difaaco gaalay lay ida waa lay murtadiinka ha ka kahaan diinkan anay la difaaco diinkan dantaanka jarta waana waajib jihaadkan geeg isin ogtiin farwaceen nagadi lamaa kurile mal hal saarna laakiin ma ogaada saana diinkan ilaahay ma hingergeerlan kasjeela hingergeere asla hortaas ogow fasawfa yati illah biqawmi yuxibbun yuxibbuun ilaahi markii leey laakiin diinkan ilaahay ku jeedsado oo koy difaac baan galnay ilaahay damma koole intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey kelimad soo bandhigaysay dowladda muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay Eh, may baan fadhiyaynay dowladii gebagabadii mucaad ibnu jabar litijaar ganacsatada dhammaantee oo deegaanka masalanba idaar ka shaqaysadaa in socotay haddii haatmay waa ganacsatada anwaadee sharduun oo tukaanley biibatooley werate iyo onatay suuga helaka ganacsadaasi iyo dilaaley iyo onatay ganacsatadii may waa kawaanka Eh, tan kale may waaha nimantii oo hoo- hoojo shaqaysadaayeen sifundiyaalka mootoley iyoona nimantii laraa hamaali tumaal ilaa iyoona yoona farbadnaan gaariley antaasiba mahan socotay dooro tuma yoona afar maalmood gadeelshayan socdeen kutubo badagnaha qaadeen waan may ulesta saaray hamlad oo socotay hamlad deegaanka ka socotay hamlo magaaja laraw salluu kamaa ra'aytumuuni usalli salaada ulesta saaray may balaaka akhri akhrisaday afar kitaab may waa kitaabka koowaad mansilata maanaha salaad kitaab laraw ka hadaani ley kitaab kale shuruudu salaad oo ka imaam abdulwahaab oo may waa nadam ilakwaani kan kale may waa qasiidatu khayr nisaa'i oo lan hadaadi la rawley tan kale may bahaytayn risaalatu salaad oo yar oo la hadiyaarey ardaydi oo nilanka targalentiyo hifdiyaan sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka idaale ee dowladda loo soo xiray ayaa ka warbixiyey duruustii la siiyey muddadii ay socotay iyagoona ka sheekeeyey muhiimadda casharadaasi maangeekan tanka ku loonsanaa dowladii mucaad ibnu jabal gebagabadii dowladaas oo muddo toban iyo lix maalmoodana dareertay dowladaas oonan socotay ganacsato megale ganacsatadaasoo ka kooban xoolo gada ti bakhaar gada ti dukaan gada berta tunta ti mootole haata ti hamaal haata ti ood guraasa ti ood dhisaasa ti maybu ahaa alaabta dhismada gadaasa ayuu nooc firgooyinjeena ka kooban dowladaas oonan lahakabaradaay kitaabo oo maybu ahaa sida diireen qasiidatu khayru nisaai ku mid ah saasoo kale kitaabka lamaad oo ku mid ahay shuruudu salaad kitaabka saddexaad oo ku mid ahay mansilatu salaad intaasba dowladii kitaabyada ka socday ku mid tahay bacdallaahi maynan mahadnagaane walaayada gobolka ninka horeeyey sheekh abu jaafar iyoonay ducaadkii walaayadeena degmada baydhabo waa mid ka mid ah silsiladaha dowlaadka uu maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu u qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda muhiimka ah si dhinac walba oo ka mid ah qaybaha dadka wax loogu siyaadiyo majaalkiisa sargaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada bakoola warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan muddo toban sano ah ayuu ku jiray maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna ka soo howlgalay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin xudur muqdisho iyo qaar ka mida degmooyinka cadowga uu haysta ee shabeellada hoose wuxuu ka sheekeeyey dagaallo uu ka qayb galay oo ka dhacay owdheegle bariire iyo sabiid oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose isagoona sheegay in dagaaladaasi ay ahaayeen kuwo dharbaaxa culus lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada wuxuu si gaara uga tirsanaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eliteria ee loogu magacdaray waxa loogu yeero ilaalo qaran wuxuuna sargaal toosa noqday sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ninkan aan ka sheekaynaya waa ibraahim xasan taako oo ahaa sargaal muddo toban sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxaa isagoo taa'iba lagu soo bandhigay degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool markii towbada loo qabtay kadib ayuuna wareysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus magagay uraan hasantaa kuil aree faylaha alxamdulilah hadde maha kutabay nambar konton maisarey koy wadankii ka oo walaalaha iyo hantayi taytaale ni ambahu hundurminu kudheri walay hambay muddo mayka tirsanaa toman sana lamada kun tomiyo afartii anta dhibolka gali muddo hadde toman sana ya kutirsanaa mayka shaqeeyayin xamar heryaalka ee goordan ee kuliyadda yaa ka shaqeeyay shaqadayna hadda may hayteeyin shabeellada hoose dagaaladii oo hadda dhiyaayin mayna gobsadeen awdheegle sabiib iyo beriire dagaaladayna ka jarni manitari oo ciidankii kukooy elatare laa raawo ilaal qaran yaa ka tirsanay dadyaday hedeglahay lamada kuntum ilitiya hedegdanqaadadii ilaa hadda hedegtaasa haysadii hedegtiinna isku meeliya waxaa isku dhaafi waana ku tabi isagoo hadalkiisa sii wato ayuu sargaalkan ka sheekeeyay dagaalkii ugu naxdinta badnaa ee uu ka qayb galay intii uu ku jiray safka riddada wallaahi bilaahi may oo engaakhirbanaatay hoobiyaagu maalintii awdhiglu qabsaay nahdiitori labaatan inshan hab hoobiyaani dhii inta koo qudhiyaw inta koo qudhiyaw maantaas yaa badan geekasaa yaa inka yaa badanayd meelle moraal mayaal meel oo ma aragnay lukushad horaw lahayd war hobiyaay hadhii inta ka dhiyay inta ka dhiyay inta ka dhiyay moraal ma jarin meelyada meel oo lukushal tabay nanka shalay leeli jarti ku tabaasu kii masuulku ku hay ku rooraasu kii hadda baad la fadhii habdiyaada habadka dhiida ku rooraasu meelaas meel oo muraalle mahaan meel ka shal horaa wahayd oo lukushal taba wahayd waxaa jirta maahmaah soomaaliyeed oo odhanaysa ninkii dab ku gubtaa dambaska ka cararo waxa uu la hadlay dhallinyarada weli u haqaltaagaysa inay ku biirto safka riddada isagoona siiyey talooyin dhaxalgal ah meesha raadka siiyay inii nan kasta oo hadda waddanshii roogu inii bartiis dhagadu hoolaashii dhagadu isoo qur iye gurigii aada iyo aa ka kiin ala meelkiin dhaanta nin lahan lay ummadda soomaaliya in sheegeen taadleynaka in sheegee meelkada niisan inkabana wadankiin roogdaan isoon hor etiin wadankiin isroogdaan in sheegee ummadaasna ummadlay oo dayda la biyaw la fasaadiyaw boorbaleen u been alkii sheegaw boorbaleenka beenta annakan oo dadka qaadni ete waan walba ku jirna ete wuxuu si gaar ah baaq toobadkeenna ugu diray maleeshiyaadka ku jira safka cadowga oo qoriga u wato la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta isagoona ugu dambeyn faahfaahin ka bixiyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool may baaqinka dareeye inii nankasta sa'anna maskaaday ku hali inii yoon ku halan waddankii soo hangnagadan nabad ii aafimaadka jiifaan ini dantiyo ini dan'ate lee ogaadan yaa baaqinka dare may lahayn dhawaay si sharafle wanaagle waa isugaay ilaa kontaroolka kora ilaa gudaa waa isugaay intay haafadda ilkajeeye la ari baawaral inshaani baawaral igaadi meel al meel an fadaa'il ajeey ilaa hadda dhatiyo hadda migi inta koayn baawaral inshaani caafimaad wiji fayle lahay dhawaay alxamdulillah arshukulawaar maanta may dareemo haya fur'ad iyo kalsoonna sargaalkan taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada tieglow ayaa ku biiraya tiro taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey sida tusbax la furay oo kale ugu soo qulqulayay wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo wilaayada ay u samaysay soo dhoweyn iyo dib udejin heer sare ah kadib markii ay dib ugu soo laabteen diintoodii ay markii hore ka xuubsiibteen mahadsanid abuxasaanna warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh